faadimuun baa la sii noolayd rasuulka calayhi salaatu wasalaam qayladaasi khayrka badnayd ee nebigu calayhi salaatu wasalaam oo ku baaqay quraysh runtii waxa ay ku noqotay arrin aada iyo aada uga fajicisa dabeeta dagaal bay qaateen rasuulku calayhi salaatu wasalaam muu joojin fastac bimaa tu'mar wa acrid cani ilmushrikiin inaa kafaynaaka almustahsi'iin aayaddii kala soo degtay ee lahayd fastac bimaa tu'mar caddee wixii lagu faray fastac ku dhawaaq bimaa tu'mar wixii lagu faray yani xad waxay gaadhay dadka aada u sheegi karto wa acrid cani ilmushrikiin kuwa mushrikiinta ana ka jeedso oo yaanay dhib kugu noqonin baa layidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam inaa kafaynaaka almustahsi'iin annaga ayaa kaaga filan kuwa kugu dheeldheelaya ayaa lagu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam wa ficlan qadiyadaasi waxa ay keentay in qurayshi ay qaadato dagaal cad oo runtii aada iyo aada saafira ilaahay subxaanahu watacaala uu kaga waramay atawaasaw bihi bal hum qowmun daaqun yacni dariiqooyinka ay ula dagaalamayaan in badan ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramay waxaa runtii xusid mudan qurayshi way shirtay ilayn waxay ahayn qabaa'il isku xidhan aynu nidhi carab oo dhan bay xudin u ahaayeen shirkii bay yidhaahdeen maxaynu yeelna arrinkii wuu inagu adkaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam diintiisi waa taasoo way fidaysaa waxay go-aansadeen inay runtii la hadlaan abadaalib wafdi aada u culus rafiica almustawaa la yidhahdo wafdi culus oo quraysh shan iyo labaatan nin oo raggii ugu adkaaya rafiica almustawaaya ayaa la hadlay abadaalib abadaalib bay u yeedheen waxay dhaheen yaa abadaalib waad ogtahay idinkaan loo tali jiray haddaad tihiin reer bani haashim taladana waanu idinku ogolnahay laakiin ma yeelayno yacni waxa weeye in aad diintii aabbayaasha iyo aad baddashaan walidaalika waxa weeye abadaalib waxay idhaahdeen laba midunbaad keenaysaa inaad tidhaahdo inankaasaan raaco anna waan isku wadaanu nahay iyo inaad ma garatay inankaasi gacanta naga soo geliso iyagoo sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam riwaayad kale waxay odhanayaan waxay u keeneen yacni in la inan la yidhaha cutayba oo runtii waxa la yidhaha quraysh raggii ugu quruxda badnaa ugu kartida badnaa inan bay soo xuleen qurayshoo dhan ay ka soo dhex xuleen oy leeyihin war hadday inan jacaylkaa tahay hebel baa rasuulka u dhigma xagga quruxda xagga kartida xagga akhlaaqda xagga garashada dee inankaaba aanu ku siino oo waxa weeye haddaynan jacayl kaa tahay nagu soo wareeji nebiga calayhi salaatu wasalaam abadaalib waa markii ugu horreysay nimankaa isqabteen marka wuu u dejiyey abadaalib oo ficlan waxaanu runtii ugu jawaabay hadal dhexdhexaadnimo ah oo runtii uu leeyahay war anigu diintii aabbayaashay baan haystaa laakiin waxa weeye inankaasi waan barbar taagnay laakiin hadal qurux badan oo runtii aada u dhibirsan oo markaasi aanu dagaal dhiann waxa weeye qoraysh koob iyo toban ninbaa hogaankooda sare ay ahaayeen koob iyo tobankaasuu ninka ah iminkana shan iyo labaatan ayay magacaabeen shan iyo labaatan xula oo isaga u dhigma marka one against twenty five de waxa weeye markaad tiam shan iyo labaatane keligaa aada bagrad waa garoon baa lagu ciyaarayaa ee ay tahay de waa in caqli iyo xikmad ay jirto inkastoo awooddii ilaahay subxaanahu watacaala ay meesha taagay muddo kadib qurayshi markii ay aragtay in abidaalib uu arintiisii halkiisii ku egyahay ayaa waxaa soo dhowaaday xajkii xajka waxa weeye dee waxaa isu yimaada dhammaan carab oo dhan baa timaada oo meel allaaliyo meel ay carabi joogto waa laga imanaya dabeete waxay idhaahdeen de waa inaynu ka sii gaashaamano maxaynuu sheegnaa dadkii waa waxaa soo baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dacwaddii iyo diintii ku baaqaya marka laynoo yimaado yaynaan iskhilaafine aynu go-aan keliya ka gaadhin marka waa laysu yimid waa la shiray waa la hadlay waa la shiray waa la hadlay waxaa la doonay hadalkii ugu muhiimsanaa hadalkii lasoo qaadaba weliid binu muqiira ma waxaynu idhaahnaa waa gabayaa waar maya gabayga waynu naqaanaa wuxuu yahay ma waxaynu idhaahnaa waa nin kaahina oo ma garatay ka mida dadkii muxuu ahaayey caraafiinta ahaayee dee faalin jiray ma sidaasaynu idhaahnaa maya yani faalka waynu naqaanaa macnihiisa ma waxaynu idhaahnaa ma garatee ninkaas waa nin saaxira war maya sixirka waxbaynu ka aragnay adugu hadalkii baa la celceliyey dabeete markii dambe ayaa weliid binu muqiira loo dahay wuxuu dhi war hadalkiisa waa ogtihiin waa hadal aan hadallada la mid lahay waa hadal sida midhaha la goosta ah macaankooda ayaa uu yidhi intaasoo dhan waynu garanaynaa markii hore hadal wanaagsan buu qur-aankii ka yidhi laakiin markii dambe ee abuljahal ayaa dadkii aada u canaantay ka mid ahaa waayo wuxuu ka dareemay in weliid binu muqiira dadkii aadka u caqliga badan buu ahaa inuu u leexdo rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ila dagaal baa lagu wada jiraa abuljahal kaana xadiida alwajhi wa xadiida allisaani wa xadiida alfikra wuxuu ahaa nin caqli badan karti badan aragti dheer aadna u hadla adag buu ahaa walidaalika waxa weeye quraysh dee inta keliya ee diintaa uu ka leexday uunba islaamku ay ku kala tegeene wuxuu ahaa ninkii ugu caqliga badnaa laakiin la dagaalamay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam oo ficlan culimmadu markay ka warramayaan wanaagga badan ee qofku leeyahay iyo caqligaaga iyo kartidaada iyo aragtidaada oo dhan haddii uu qofku waxyiga raaci waayo yacni dhibtooday leeyihin sidaas runtii abuljahal arintiisu ay noqotay almuhim waa kii weliid bin muqiire layidhi bal hadalun ku soo ururi ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankuu kaga warramay innahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma nadara uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in haada ilaa sixrun yu'tar wuxuu ku soo ururiyey ilaahay isagoo ma garatay in badan ka hadlay innahu fakara waqadar aada buu u fikray baa ilaahay yidhi markaasuu u qiyaasay qadara wuu u qiyaasay ayaa ilaahay yidhi hadalkii uu odhan lahaa qur-aanka ayuu u qadaray macnaheedu waxa way qiyaas buu siiyey faqutila kayfa qadar naxariista ilaahay kaa fogeeyo lagu nacdaliye siduu qur-aanka wax uga sheegay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala uma cabasa wabasar wejigiibuu ururiyey markaasuu weliba sii ururiyey si uu maskaxda uga helo wuxuu qur-aanka odhanaya faqaala in haada ilaa sixrun yu'tar markaasaa hadalkiiu soo ururiyey wuxuu yidhi war miyaydaan arkayn inanka iyo aabbihiiba isku diraya waficlan dee islaamnimadii bay ku kala tegeeno wuxuu isku dirayaa gabadha iyo ninkeeda sidaa darteed waxaynu odhanaynaa buu yidhi in haada maa haada ilaa sixrun yu'tar waxani ma aha mooyaane sixir raadaynaya dadka oo macnaheedu ay tahay labadii cid iskugu dhowaa kala kaxaynaya ereygaas ayuu runtii ku soo ururiyey ilaahay subxaanahu wa tacaalana qur-aanku ka war bale cadaaladda qur-aankay ka mid tahay hadda ninkani qur-aankiibuu wax ka sheegaya iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddana qur-aankii baa laynoogu sugay runtii si aynu u akhrino oo wixii soo dhacay taariikhda leanna waxa weye si looga faa'iidaysto oo waa kaa qur-aankii iyo in taariikhdu ay soo noqnoqonayso oo allahuma salli calaa maxamed mar walba sidaasoo kale ay noqonayso ayaa laynoogu tilmaamay waxaa xusid mudan ninka loo yaqaana abulahab bal cilmiga ilaahay waxaway bani aadamku bashar baynuno rasuulku bashar buu ahaa uu ooyi jir waa farxi jir waa magarata yatacaadaf saxaabadiisa sidaa aynu nahay ee marka aad dhibaato aragto aada murugoonayso markaaad waxaad ku farxda aad aragto aad farxayso kaana yaxsan wayafrax wayabkii rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam nebigu calayhi salaatu wasalaam bashar caadi u ahaa oo inta dabeecadda basharka oo dhan leh ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ah laakiin imtixaanada duniday ka mid tahay oo laynoo tilmaamay abulahab bay ka dhigeen hoggaankii la dagaalanka rasuulku calayhi salaatu wasalaam yacni majliskii qurayshi ay samaysay waxaa la yidhi hoggaan waxaa u ah abulahab oo adeerkiia oo dee ka da-weyn ila mar baa jira waalidkaaga aad ka weyn tahay oo taariikhdu ay iskugu kinkeenayso soo ma jirto ficlan dad badana waxaa jira ka weyn waalidkiisa taariikhdeenna dee ay ku jirta ama algamka caailada markaad baadho waxaad arkaysaa qof waalidkiisa ka weyn ama adeerkii ka yaryahay taarikhda dee ay isku soo gaadheen walidaalika waxa wey de waalidku markuu weliba kaasii weyn yahayna hawdeeda ay leedahay garhkiisu waa wada cadaabaynu nidhi runtii jaarna ay ahaayeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam dariiqyadii runtii lagula dagaalamay waxaa ka mid ahaa isaga iyo saxaabadiisa in lagu dheeldheelo in runtii la beeniyo in allahuma salli calaa muxamadin la xaqiro walidaalika waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani saxaabi baa ka warramayay wuxuu arkay buu yidhi nin suuq xukaad ka hadlaya oo yani kama sida aimada qaar ay ka warrameen waa nin dhallinyara markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam buu sheegay labadooduba islaam maha markaa dadka la hadlaya aada si qurux badan ula hadlaya mar allaaliyo markuu hadalka dhammeeyo ayaa ninbaa iska daba taagaya qurux badan oo haybadla waa abilahab markaasuu yidhi waan waxbaa ka dhegaysanina anaa adeeru aho yani fahuwa aktabu lkaadibiin weligii midh xalaala muu sheegin walciyaadu billaah waxaad u malaynaysaa yani wixii soo maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam meeshaad istaagtaba adeerka oo haybad iyo qiimo ummadda ku leh oo ku daba taagan oo idha warkan annagaa naqaano waxbaha weydiinina ma garata weligiioo midh xalaala muu sheegin walciyaadu billaah yani wixii soo maray rasuulku calayhi salaatu wasalaam yani taariikhda maraarada iyo runtii qadhaarhkii ay lahayd ee ay tahay qofka muslimkii markaad wanaagga wado ee aad xaqa dadka u tilmaamayso in runtii qofka uu sabro waxaa maanta islaamiyiinta yani inay taariikhdan aynu ka faa'iidaysana ay tahay sabr in loo baahan yahay dhibirsani loo baahan yahay ilaa diintu ay adkaanayso oo ay halkeeda gaarayso asaaliibtii lagula dagaalamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd inay yidhaahdeen wuu waalan yahay wa qaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi adikru innaka la majnuun waxay idhaahdeen warkaagan qur-aanka lagu soo dejiyeyo mays tidhi waxaa tahay mid waalan bay ku yidhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd haaulaai yani mana allahu calayhim min beynina aayaadka qur-aanka ah haaulaai mana allahu calayhim min beynina dadka yidhaahdaan maala dee abuljahl iyo naftal binu xaaris iyo caas bin waail dee raggii la yaqaanee ama aqoon lagu tuhmayey ama tijaarad lagu tuhmayey markaa khabaab ibnulart iyo cabdilaahi binu mascuud iyo allahuma salli calaa muxamed bilaal binu rabax alxabashi dee dadkan jilicsan bay idhaahdaan war ma waxay isleedihiin hadday diintani xaq tahay bilaal baa ilaahay dooran lahaayoo abuljahl baa ilaahay ka tegi lahaa walciyaadu billaah dee ereyga sidaas haaulaai ma kuwaasa mana allahu calayhim min beynina ma waxay isleedihiin kuwa noocaasa ayaa ilaahay annaga naga dhex doortay oo ilaahay wax la doonay diintaas ayaa saxa miyaa isleedihiin ayaay runtii ku yidhah ilaahay subxaanahu watacaala isagoo ka warramaya waxaa ka mid ahayd ina aladiina ajramuu kaanuu min aladiina aamanuu yadxakuun waidaa maruu bihim yatabaamazuun waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin waidaa ra'awhum qaaluu ina haaulaai ladaaluun wamaa ursiluu calayhim xaafidiin aayaadkaasoo dhan waxay runtii tilmaamayaan kuwii gaboodka falay kuwii mu'miniinta ahaa way ku qosri jireen haddii ay soo hormaraanna waxa weeye way isu iljabin jireen iyagoo lema kuwaasa maanta aada isleedahay way naga guulaysan doonaan markay ku ciyaaraan ee ay yani ku dheeldheelaanna waida inqalabuu ilaa ahlihim inqalabuu fakihiin yani guryahoodiibay iyagoo raaxaystay ku noqon jireen macnaheedu waxay odhan jireen war maanta wixii aan ku sameeyey ma arkaysa bilaal binu raaxib alxabashi iyo dee way ku raaxaysan jireen muslimiinta dhibtii ay dhibayeen mararka qaarkood waxay odhan jireen asaatiiru alawaliina iktatabaha fahiya tumla calayhi bukratan wa asiila dacaayaday ku furi jireen asaatiiru alawaliin waa beenihii hore oo iktatabaha uu qoray fahiya tumla waa loo yeedhiyaa bukratan wa asiila gelin hore iyo gelin dambe waa beenihii hore oo inta loo yeedhiyo uu qoro walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam si aanay u odhan yacni muu gebi jirin rasuulku waxna muu qori jirin waxaasoo dhan xikmad baa ka dambaysay leanna waxaa la diidayey isagoon waxna qorin waxna akhriyin ayay yidhaahdeen habeenkii baa loo yeedhiyaayoo intaasuu inoo soo malmaluuqa oo uu soo qoraa bay yidhahdeen waxyaalaha maalan ay runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dacniyi jireen waxaa ka mid ah mali hada rasuulu yaakulu acaama wayamshi fi laswaaq waxay odhan jireen war ilaahay hadduu doonayay inuu cod soo diro ma maxamed oo miskiina oo agoona oo aan awood lahayn oo aan hanti badan lahayn yaa malag yani marka yani bani aadamku markiisa horeba khawaariqu alcaada basharku waxay iskaga keen abuuran marka aad shay ku hamiyeyso ixtilaabi inaad iska riyooto oo maalan imanka daa'iman waxaad jeceshahay baad habeenka ku riyoonaysa oo qofku shayga uu aada ugu hamiyayo habeenkii riyadiisay ugu imanayaan walidaalika bani aadamka waxaa iskaga abuuran waa bashar in wuxuu samada uuni ay wax ka soo degaan laakiin innaga maaha dabeecadii diinteen walidaalika rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay wax qabsada imanka maanta nimankan dunida haysta dadkeenu muslimiinta maxaa halkaa dhiga waxqabad la-aan maanta muslimiinta halkaa dhiga waxqabada diinteenna oo dhanina waa taasi xataa waxay ku caayeen kuwii maa lihada arasuul waa maxay rasuulkan yaakulu acaam wa yamshi fi laswaaq waa maxay dhinkan noloshii ka qayb qaadanaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yani sidaynu taariikhda rasuulka adee ku hayso waxqabadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka lagaaga sheekeeyo iyo cibaadadiisii iyo dee jihaadkiisii iyo cilmigiisi cilmi fidintiisii iyo de waxaasoo dhan insha allahu tacaala si gaarayno shamaaishii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaynu taariikhda si guud u dhammayno aynu ka warrami doonaa siduu u ekaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dharkii uu xidhan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo fardihiisii iyo kaatunadiisii iyo wixii uu gaarka u jeclaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankiisii ku xeerna taasi shamaa'il rasuul waxaynu aakhirkeennu ka dhigi doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sifooyinkiisii oo aynu si gaaro uga hadli doonaa laakiin waxay yidhaahdeen waxyaalihii ay ku dacaayadayeen bay ka mid ahay walidaalik maanta dunida dee magaratay maanta islaamka inkastoo wakhtigaasi dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam islaamku uu korayay laakiin maanta muslimiintu dee waad ogtahayoo wax walba intaynu halkaa iska dhignay baynu shaqadii ka tagnay oo waxaa maanta gaaladu ay sheegayso dee waddamadii muslimiinta ahaa waxqabadka ayaa aada iyo aada runtii ugu yaraaday bal nimanka qaaladaa nin baa iiga warramayey waddamadan maanta scandinavianka bal dal dhanoo wuxuu saddex geed ka baxaan imanka innaga markaad halkaa ka baxdo xaafadaheenna bartankeeda imanka markaad halkaa istaagto imise geed baad arkaysa bal wadan dhan wadamada maanta dunida haysta wadan dhan baa lagu leeyay saddex geed baa ka baxa kuwaasoo oo yani waxa weeye marka la eego the whole seasonis aada eegto yani xilliyada oo dhan aada sugayso ayaa laga yaabaa haddana in xilliyada oo dhani baraf ay yihiin oo dee nolol bal wada barafa ka waran haddana raashinkoodii ay la soo baxayaan technolojigoodii ay la soo baxayaan wixii ay u baahna ase weliba dunidiina ay runtii wax ka iibinayaanoo ma garata almuhim waxaan uga socdaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gaaladii waxa ay ku caydeen nimankii qureysheed waxay yidhahdeen waa bashar sida bani aadamka ah garata waxna cunaya biitamaygii gelaya allahuma salli calaa muxamadin saxaroonaya magaratay dhalaya sidii bani aadamka ayaa ay yidhaahdeen laakiin taasi waxabay ka mid tahay sharaf ilaahay subxaanahu watacaala bani aadamka siiyo rasuulkana uu ku karaameeyey calayhi salaatu wasalaam si dadku aanay khaariqo u sugine yacni hoosta wax looga bilaabo waxaa xusid mudan wejiyadii ay kula dagaalameen rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ninka loo yaqaano nadr binu xaaris runtii waxa la ydhaha nin aftahan uu ahaa dadka u sheekeeya qasaas yani qasaas waxa la ydhahda dadkan aada u sheekeeya ayuu ka mid ahaa walidaalik wuxuu yidhi aniga ayaa idinkaga filan moxamed binu cabdilaahi markaa wuxuu yidhi halkan la ydhaha coros war dhulkan boqortooyooyinkan jaarkeenna markaa boqortooyadii farisiintiiyo beersheeliska ayuu yidhi halay diro waayo waxaan doonayaa sheekooyinkoodii layaabka la badnaa iyo taariikhahoodii iyo waxoodii ayaan soo ururinayaa buu yidhi aniga halay diro ficlan waa uu runtii baxay waxaa la dhaha wararkaasuu soo ururiyey adigu sheekooyinkoodii ugu qosolka badnaa ugu ruriyey dabeete marka uu ku soo noqday magaaladii maka ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu soo baxo ayuu isaguna masallihiisa ag dhigan jiray markaasuu ka sheekeyn jiray dee sheekooyinkii boqorada iyo taariikhdii ay soo ficlan dee taariikh cariiqa ayaa boqortooyada farisiintu taariikh dheer bay leeyihin oo in badan dee boqortooyadan iiraaniyiintae jirtay berigii hore ee farisiinta dee islaamku markii dambe uu gaadhay markaasuu aada uga sheekeyn jiray hadalladiisa waxaa ka mid ahayd anigu miyaanan ahayn mid ka hadal wanaagsan allahuma salli calaa muxamed muxamed rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam isagoo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sheegaya waxaa runtii uu kaga sii daray waxaa la yidhi dumar buu soo kiraystay uu soo xushay oo qurux badan marka ninka loo taag waayo dee wakhtigaa dadku ayl yani mujtamac jaahiliya oo dadku wada bilaadiinay ahaayeen marka ninka looga shakiyo inuu ku soo dhowaanayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu dumarkaa mid ka mida u diri jiray gabadhaasaa u heesi jirtay aada u soo dhoweyn jirtay si looga mashquuliyo in runtii allahuma salli calaa muxamed ay raacaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam walidaalika ilaahay qur-aanka wuu ku sheegay wamin annaasi man yashtarii lahwa alxadiisi liyudilla can sabiili illah dadka waxaa ka mida mid hadalka kiisa laqwiga ah iibinaya ama inan ha ku iibiyo ama nin ha ku iibiyo liyudilla can sabiili illah si uu dadka uga haleeyo dariiqa ilaahay subxaanahu wa tacaala walidaalika waxa weeye nadri binu xaaris ayaa runtii isaguna sidaa isticmaali jiray in dumarka gabadha ugu quruxda badan uu ninkaasi u diro oo runtii la mashquuliyo waxaasoo dhanina islaamku fanka muu diidin oo rasuulku wuxuu leeyahy gabayaa shucaruu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin waxaa la doonayaa in la gabyo waxaa la doonayaa in la heeso waxaa la doonayaa in la ciyaaro laakiin waxaa la leeyahay ragguna dhinacooda ha u ciyaaraan dumarkuna dhinacooda ha u ciyaaraan si aan ikhtilaadka yani waxa weeye aanu u dhicin walidaalika waxaa la leeyahay ma garatay waxa weeye ha la heeso laakiin ha lagu heeso maxay wax aan ma garatay yani diinteenni aanay xaaraantinimeyn dabeecadii baad ka heesaysaa wanaaggii baad ka heesaysaa cilmigii baad ka heesaysaa horumarkiibuu qofku ka heesaya imise shay baa bannaan waxa weye qofka yani codkiisii khayrka iyo wanaagga oo dhan ayuu runtii ugu isticmaalaya yani waxa weye islaamku ma aha waxaan la fahmi karayn yani diinteenu waa diin fudud ina diina yusrullah cusrun laakiin waxaa la yidhi wixii la isticmaalayey oo dhan wax allaale waxay diinteennu diidi ma jirto diinteennu wax allaale wixii wanaagsani waa diin bay tiri wax allaaliyo wixii xunna waa diin la-aan bay tiri wax allaale wixii xun ciddii doontaha wadee waa diin la-aan wax allaaliyo wixii wanaagsani waa diin yani bimacna alkelim walidaalika waxa weye shay wal oo wanaagsan islaamku wuu sharciyey laakiin waa la jiheeyey walidaalika waxa weye nadr binu xaaris isagu dumar runtii rasuulku calayhi salaatu wasalaam la dagaalamaya oo runtii iqraa ku samaynaya ayay ahayd tii u keen waxaa runtii xusid mudan wasaa'ilkii qoreyshi ay ula dagaalantay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninka loo yaqaano alswad binu cabdilasad binu cabdilcusa iyo waliid binu muqiira iyo umaya binu khalaf iyo caas binu waayil assahmi waa raggii runtii qoreysh ugu waaweynaa ayaa nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu maraya kacbaday la kulmeen waxaa yaa muxamed arrinkaagu ma xuma waxay is idhaahdeen u sundululixiya ya ya yaa biniisadii soo gaadhay berigii baashi marka yani marka la ciyaarayo maxay ahaydee fataatiirta ayaa waxaa la odhan jiray u sundululixi baa la odhan jiray waxay dooneen in rasuulka calayhi isalaatu wasalaam u sundululixiyaan si ay runtii ma garatay ay u soo dhoweeyaan waa nimankii quraysh runtii ugu waaweynaa waxaa yaa maxamed arrinkaaguma xuma laakiin waxaanu soo jeedinaynaa marna annaga saddexdayadan boqol iyo lixdan kan sana aada nala caabudid marna adiga aanu ilaahaaga kula caabudno subxaanahu watacaala go-aankaasaanu qaadanay walidaalika waxay doonayeen nebiga calayhi isalaatu wasalaam tashwiih baa la ydhahda inay sumcaddiisa wax ka bedelaan o yidhahdaan marna sidanuu leeyahay marna sidanuu leeyahay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam si loogu sheego in ilaahay keligii la caabudaa inay shay tahay ka go-an caqiidada ayaa aayaddan la soo dejiyey qul yaa ayuha alkaafiruun laa acbudu maa tacbuduun walaa antum caabiduuna maa acbud qul yaa ayuha alkaafiruun waxaad ku tidhaahdaa dad yahow gaaloobay laa acbudu maa tacbuduun idinku caabudi maysaan waxaan anigu caabudi walidaalika waxa weeye halkaasi ayaa muftaraqa duruq yacni meel lagu kala tegay rasuulku calayhi isalaatu wasalaam ilaahyadii aynu isku darno adigana mar aanu ilaahaaga kula caabudno adna mar ilaahyadayada nala caabud tiina halkaasaa lagaga joojiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam quraysh go-aankeedii dambe wuxuu noqday dee sidan ku noolaan mayno maxamed waa diiday inuu meel dhexe la yskugu yimaado oo nus nus aynu kaga dhigno walidaalika waxa weye go-aankeennu waxa weye waa in la tirtiro isaga iyo cid allaaliyo ciddii raacday ayay runtii go-aamiyeen maalintaasi waxaa go-aan lagu kala qaatay in nin walowba ninkii kuugu dhow nin walowba ninka adiga ku hoos yimaada sidaad diintaa uga celin lahayd ama aada ula dagaalami lahayd ayaa runtii inaga go-aana walidaalik abulahab oo kale dee isagu wuxuu qaatay go-aankii ahaa inuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la dagaalamo waana la jaar buu ahaa waa markii ay bilaabeen abulahab iyo runtii gabadhiisu xataa inay tuurtuureen guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu tukanayo qodxaaha ay ku daadiyaan qashinkooda iyo waxa xoolaha ay qashaan ka soo hadho oo dhan guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku daadiyaan walidaalika waxa weeye sidaa waxaa la mid ahayd qof walba qofkii runtii la ologay ama isagu mas-uulka ka ahaa ama xidhiir dhaqaale ay wada lahaayeen inuu runtii taa ku isticmaalo waxaa ka mid ahayd wasaa'ilka abulahab uu isticmaalay in runtii uu yidhi hala cuna qabateeyo xataa dhaqaalihiisa hala burburiyo sida la idhaha shirkadaha waa la kiciyey oo kale waxa weeye ninka dhaqaalo leh waa in la kiciya oo waxa weeye ee loo taag waayo ka mida ee raaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ahayd waa in ma garatay sumcadda laga dilaa ayaa go-aanadoodii runtii ka mid ahayd waayo quraysh waxayn tiim xooggan ee reer isku toorsan oo runtii waxa weye talo adag leh oo runtii si dowladeed leannu carab oo dhan bay xudun u ahaayeen u shaqeeya ayaa ay runtii ahayd in la baqad geliyo walidaalika waxaa la yidhaahdaa dad badan oo caqli badan baa quraysh ku jirtay ilaa xad abulaha yani abuljahaal ragga qaarkood intuu tago idhahda maxaa dee ma waxaad u baahantay ma lacag baad u baahantay miyaad haddaad gaajoonaysa annaga la weydiisid annaga ayaa wax ku siin doonne ama kharashkii kugu yaraaday annaga ayaa magaratay saasoo kale iqraa maalan hadduu doono qofku maalan inuu markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la hadlo inuu soo leexdo insha allah intaasaynu iskuga dayn doonaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu